dhadhan wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala jaan qaado meel kastaoo dunida daacalladeeda ka joogtaan halkan waa raadiyo dolsan waxaad naga dhagaysan kartaan mawjadaha gaagaaban ee sagaashan dhibic shan iyo afemyada magaalooyinka qaar iyo bartaan ku leenahay internetka ee raadiyo dolsan dot com qodobada wararka habeenugu waaweyn idiin haynana waxaa ka mid a gudoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo soo magacaabay guddida doorashada madaxweynaha soomaaliya burundi oo ka hadashay khasaare ka dhashay weerar al-shabaab ku qaaday degmada ceelbaraf qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo siyaabo kala duwan uga hadlay magacaabista guddida doorashada madaxweynaha soomaaliya gudoomiye ku-keenka aqalka sare oo maanta kulan la qaatay safiirka talyaaniga gudoomiyaha golaha shacabka oo doorashada madaxweynaha kala hadlay howlgalka admise kulan looga hadlayay amniga oo lagu qabtay degmada ceelwaaq oo ka dhacay xarunta maamulka degmadaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselares shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselares
musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle waa rugcadaas siyaasadeed oo shan iyo labaatankii sane u dambeysay kusoo jira siyaasadda soomaaliya wuxuu shaqada dowladda kasoo bilaabay agaasimo waaxeed wuxuu soo noqday xildhibaan la taliya madaxweyne safiir iyo wasiir wuxuu u hanqaltaagayaa meelmarinta arrimo ay ka mid yihiin ciribtirka argagixisada nabadeynta dalka dib u heshiisiinta hagaajinta xiriirka caalamiga ah kamira dhalinta wadahadalada somalilan dhammaystirka dastuurka iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah waxaa halkudhig u ah teyda maya taada maya teena haa
mar kale kulan wacan akhyaarteeda hawada nagala jaan qaado meel kastoo dunida joogtaan warkii habeen oo idna socodsanayeen cabdiwahaab cirguja waxaana soo saaray cabdisalaan jula shaakir aan ku bilaabe gudoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo soo magacaabay guddida doorashada madaxweynaha soomaaliya waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha shacabka iyo kan aqalka sare
hildhibaan cali xaaji daahir sulaymaan xildhibaan nuura mustaf mukhtaar xildhibaan maxamed axmed maxamed naabisxaan berri lagu yaqaan xildhibaan maxamed ibraahim maclimu xildhibaan cabdiwahaab cumar axmed cananuug xildhibaan cumar yuusuf qalaadiid xildhibaan fardowso maxamed gacl igaal intaas sideed xubnaad weeye magacdaas waa naga haysatiin waxaan si deg dega haddii alle noo soo gudbin doonaa xubnaha noo harsan saddex xubnood anoo harsan saddexdana sida u dhaafsiyaha badan ilaa caawa insha allah liiskooda aniga kusoo dari doonaa idinkoo aad u mahadsan guddiga haddii ilaahay yidhaahdo loo dhammaystiro waxaan rajaynaynaa in hawsha si deg deg u qabsan doono maanta shirkeeni intaasaa nooga hirin yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
haddii aanu intaasi kaga soo noqono aan kusii soconne gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee kulan laqaya ayaa gudoomiye ku-xigeenka sare ee aan idhaahda gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ayaa kulan la qaatay safiirka talyaaniga gudoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa waxa uu kulan la qaatay safiir gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare baarlamaanka soomaaliya cali shabcaan ibraahim ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay islamarkaasina kulan sare la qaatay safiirka talyaaniga ee dowladda u fadhiya soomaaliya safiirka ayaa gudoomiye cali shabcaan la wadaagay dhambaal hambalyaa oo ku aadan doorashada guddoonka golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya kadib markii shabcaan xilkaas loo doortay gudoomiyaha iyo safiirka albereto ayaa bogaadin kadib ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo sidii loo dadejin lahaa si dalku u heli lahaa siyaasad xasiloon waxay sidoo kale ka wada hadleen in la xoojiyo iska- bahaysiga iyo iskaashiga labada dal gaar ahaan sida dhaqaalaha amniga iyo siyaasadda burundi oo ka hadashay khasaare ka dhashay weerar shalay al-shabaab ku qaaday tuulada ceel baraf cabdisalaan juule shaakir warkan haynoo marsho dowladda waddanka burundi ayaa ka hadashay khasaaraha ka soo gaaray weerarkii xubno ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe dowladda burundi oo ciidamadeeda ku sugnaa deegaankaasi intagu badanna ku geeriyoodeen ayaa ka hadashay al-shabaab oo ku weysan qoryo iyo waxyaa- waryaa- waxyaabaha qarxa ayaa shalay weerar culus ku qaaday saldhigga ciidamada midowda afrika ee amisom ay ku leeyihiin gudaha dalka soomaaliya waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo lagu dilay ciidamo ka tirsan kuwa burundi ee qaybta ga- ka ah howlgalka admis sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada waddanka burundi ayaa wakaaladda wararka a f b waxa uu sheegay in soddon askari lagu dilay halka sidoo kale labi labaatan kalena la dhaawacay halka tobaneeyo kalena nolol iyo geeriba lagu la'yahay ciidamada amisom ayaa u diray diyaarado nuuca qumaatiga u kaca ah kadib weerarkii subaxnimadii hore ee shalay lagu qaaday xero ay ku sugnaayeen ciidamada burundi oo ku dhow deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe wararka la helayo ama laga helayo dalka burundi ayaa sheegaya in ku dhowaad afar boqol oo dagaalyahano al-shabaab ah ay gudaha u ay galeen saldhigga kadib markii ay qarxiyeen laba baabuuro waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda dhanka internetka ayaa waxay ku sheegeen in weerarkii ay ku qaadeen saldhigga ciidanka admis ee burundi ku leeyihiin deegaanka ceelbaraf ay ku dileen boqol toddobaatan iyo saddex askari tobaneeyo kalena lagu dhaawacay weerarka inkastoo dowladda waddanka burundi boqol toddobaatan iyo saddexda askari al-shabaab ay sheegeen inay dileen ay beeniyeen ee kusoo koobtay oo keliya soddon askari al-shabaab ayaa waxay sheegeen in weerarkaasi ay xubno ka tirsan ciidamada burundi ay ku gaarsiiyeen khasaare kala duwan oo aada u xoogan dowladda burundi ayaana waxay kusoo koobtay tirada ciidamada laga dilay soddon askari oo keliya al-shabaab ayaa inta badan waxay weeraro ku qaadaan fariisimo kala duwan ee ciidamada howlgalka admis ee gudaha dalka soomaaliya ku sugan ee ciidamada dowladda ku leeyihiin deegaano iyo degmooyinka degmooyin ku yaala gobolada dalka weerarada al-shabaab ay ku qaadaan fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa ciidamada shisheeye ee ku sugan gudaha dalka ayaana waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaara labada dhinac
cabdisalaan juulo shaakir oo inoo marinaya waa mahadsan yahay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo siyaabooyin kala duwan uga hadlay magacaabista gudida doorashada madaxweynaha waxay la hadleen dalsan t v
waxaan u arkayaa si qurux badan oo wanaagsan inuu kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka uu ku socdo oo uu hogaaminayo guddoomiye aadan sheekh aadan maxamed nuur kelmadaha uu ku hadlayna kelmado sax oo lagu qanci karo iyo qaabku u sameeyey in guddigii doorashada guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha halloo soo xulo uu u yidhi aad baan waxay iila muuqataa inay dowladnimo iyo horusocod halkaa ka muuqato wixii madmadow Madmada.
ahaana ay baxeen baarlamaankana sidaasuu qabaa annaga dhanna saasaan qabnay in xildhibaanadii ee, garbahaare iyo ceelwaq laga soo kala doorto ayay codeyn waayaan ajandahan maxaa lagu sifaan karaa waa sheegay guddoomiyaha ee, golaha shacabka wuu sheegay wuxuu yidhi maanta wixii ka dambeeyey go'aanan ka gaaraynaa si khilaaf la'aan ah maantana ha iska fadhiyeeno hadda ka bacdina ayadoon go'aan laga soo gaarin ha soo fadhiisanina waayo micnaha go'aanna waa ka gaari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo kelmad saxa waay waxaan la isugu keendir guddiyada laba qofaana soo dooran oo isku soo fahamnay in la daadajiyo wixii la dhaqsadaa rabnaa hadda waqti dambe oo la isku has guddi wax weyn oo la isku qabsada ma ahan waa guddiga doorashada keliya inayna daahilin oo doorashada waqtiga loogu talagala noo dhacdaan rabnaa waqti badan lama haayo waa ogtahay adduunka waa naga daba qaylinaya islaam darada ka jirto oo maalin walba warqadaha la iska soo daba saara waa aragtay marka culays sidaas inaan ka baxnaan rabnaa oo si deg deg madaxweyne noogu soo baxo wallaahi eh, kalfadhi warta si fiican oo ku furmay xildhibaanada ka dheeriga ahne eh, guddoomiyaha kolleytaba ka hadlay in la xallin doono anna in la xalliyaan rabnaa En, qolo walba waxbay sheeganaysaa marka in la xalliyaan rabnaa ay si qurux badan nooga dhammaato guddoomiyahana uu ka hadlay fadhigan fadhiga ugu dambeeya waa ay imaadaan marka annagana waa rabnaa in hadda, en, waa waa soddon iyo laba xildhibaan waay inaan isbarbaryaacaas ka baxno oo baarlamaan saxa meeshaan soo fadhiisto annaga waa kala talinay annagoo rag hadda ku jira madaxweynaha xali een gudoomiyaha baarlamaanka waa u tagnay arrintaa inuu degdeg soo afjaro culayskeedayna leedahay dabcan wixii oo asiga ka culays batan inaan la xalinaan rajaynayna insha allah cid kastoo shacab oo timaadda waxa weeye waa loo ogolaya maanta markee wax laga hadlahayo kalaan jirinba ka bacdina dee waxa weeye wixii sharciyaa sharci noqonaya marka waa waa waa isla joognaa adugu kulley baa labiyo soddon qof ma soo wada gelaysee wixii een, sharci wata ayaa sharci ah marka taasna waa la arki doonaa qof way aragaa tahay ee arrimahan doorashooyinka golaha shacabkana adaa sii hayay intuusan guddoomiyahan imaanin doorashada soomaaliya halkee ku socotaad sidii kartaa maxaa sal
ulajeeddo fiican bay soomaalidu isku raacday waa la wadaa hadda madaxweynihii musharaxiintii madaxweynaha ayaa imaanaya tii baa la dedejinayaa horena si fiican baa la isugu raacay xildhibaanada een, maarata baarlamaanka kow iyo tobnaad si wanaagsan oo ulajeeddo leh oo eh, sharafa oo bay ku hadleen oo wax ku qabteen guddoonkii baan dedejino la doortay afar iyo tobankii berioo aan qabsannay maalintii la isdhaarinayay ayay ku keeneen aad baan ugu mahad celinayaa laakiin waxaasoo dhan waxaan si gaara ugu mahad celinayaa guddigii doorashada iyo diiwaangelinta oo ahaa dad aan la'aantood waxba noo fuleen marka aad baan ugu mahadinayaa mar labaad aan u dirahayaa tahniyad si ay u qabteen waxaan rajaynayaa kuwa hadda imaanahayana oo madaxweynayaasha doorashadooda maamulahaya inay iyaguna sidii kuwii kaloo kale ay noqdaan oo dadku meel u wada jeesto meeshaan sharci baa lagu kala socdaa wixii sharci wata ama gobollada ha laysku jilciyo nuucyo kala badan baa ka soo baxay laakiin wixii ay u dhan yihiin sharuudihii la rabay baan annagu aqbalnay saasaana umar rajayna in la aqbali doono waana u joognaa in la arko waa mahadsanta caadigeeda uu bilaabayaa Een, waxaa hadda la bixinaya aad arkayseen guddigii doorashada madaxweynaha Een, muxuu ahaay madaxweynaha dalka ka noqon lahaa guddigiisiyaa hadda la saaray insha allah waxaan rajaynayaa asuun asobosable sida ugu dhaqsida badan leh in lagu qabto een, een, doorashadii madaxweynaha ciddiis ilaahay u calfana ay dalkan hogaamiso markaa kadib waddanka waa jihaysanaya marka waddanka jihaystana waxa aan sugaynaa waxaa waaye in tilaabo hore loo qaado Een, taasaana muhiim ah
waa fiican tahay arrintu waxay ku saabsanayd in eh, golaha shacabka ay ka soo tashadaan labalabada xubnood ee tobanka xubnood ka mid noqonaya Eh, intaan ogahayna meel fiican bay maraysaa waa laga soo tashaday tobanka xubnoodna ilaahay idinkiisa waxaan eh, rajaynayaa inay diyaar yihiin lagu
gudoomiye aadan madoobe oo amniga doorashada madaxweynaha kala hadlay howlgalka admis gudoomiyaha golaha baarlamaanka jamhuuriyadda ee federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa kulan muhiima la qaatay saraakiisha sarsare ee ciidanka howlgalka nabad ilaalinta admis gudoomiye sheekh aadan madoobe ayaa si gaara ula kulmay ku-xigeenka ergeyga gaarka ee midooda afrika loortan ku-xigeenka ciidanka admis genaraal william shume iyo sidoo kale gorgi oo ah taliyaha guud ee qeybta ciidanka admis kulanka ayaa waxaa inta uu socday diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa amniga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk oo maalmaha soo socda la filaya inay ka qabsoonto magaalada muqdisho ee caasimada dalka shalay ayay ahayd markii gudoomiyaha sheekh aadan madoobe uu kulan la qaatay dhammaan saraakiisha ugu sarsareysa ciidamada qalabka sida waxaana uu kulan la qaatay sida nabad sugidda islamarkaasina loo sugi lahaa oo loo adkeyn lahaa doorashada madaxweynaha oo bishan dhexdeeda la filayo in ay dalka ka qabsoonto doorashada sidii xooga loogu malan yahay ayaa la filayaa in bishan dhexdeeda qabsoonto saraakiisha ciidanka ayaa looga digay inaysan ku milmin siyaasadda amniga doorashada islamarkaasina ay si gaara uga shaqeeyaan doorashada madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya ayaa la dho- dooran doonaa maalmaha soo socda islamarkaasina waxaa lagu dooran doonaa caasimada soomaaliya ee muqdisho waxaana u cararaya islamarkaasina u baratamaya murashaxiin tiro badan loolan adag ayaana loogu jirayaa kursiga daarta villa soomaaliya yaala kaasoo murashaxiin badan ay u tartamayaan kuwaas oo xilal kala gadisan dalka hore uga soo qabtay kuwaas oo uu ku jiro ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre iyo madax kale oo ugu cadcad uu ka mid yahay madaxweynaha jubbaland siciid cabdulaahi deni haddii aynu keenno akhbaaraad kale caawa warkeena ku jirana kulan looga hadlayay amniga degmada ceelwaaq oo ka qabsoomay degmadaasi ku-simaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid ayaa shir gudoomiye shirka amniga degmada ceelwaaq ee waqooyiga galgaduud aan idhaahda ee maamulkaasi shirkan ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka degmada laamaha amniga degmada garsoorka degmada iyo guddida wacyigelinta iyo horumarinta iyo dib u heshiisiinta caabud waaq ee uu dhowaan magacaabay madaxweyne ku-xigeenka galmudug shirkan ayaa waxaa diiradda lagu saaray intii uu socday sidii amniga degmada caabud waaq oo hadda meel sare gaaray loogu sii ambaqaadi lahaa halka uu joogo islamarkaasina uu noqon lahaa mid ka midada meelaha ugu amniga badan soomaaliya shirkan oo ay hadallo kasoo jeediyeen dhinacyada fadhiyey ayaa ugu dambeyn waxaa lagu heshiiyey in maamulka degmada laamaha amniga degmada garsoorka degmada iyo guddida wacyigelinta horumarinta iyo dib u heshiisiinta cabudwaaq inay isku kaashadaan xasilinta magaalada iyo horumarinteeda islamarkaasina ay ka shaqeeyaan danta bulshada iyagoo kaashanaya xildhibaanada deegaanka iyo wasaaradaha ay qusayso arrintaasi magaalada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ee maamulka galmudug ayaa waxaa dhowr jeer oo hore ka dhacay daliil iyo wararo salka ku hayay oo aan natiijo salka ku hayan idhaahdee aanooyin qabiil iyadoo inta badan soomaalidu ay isku disho aanooyin qabiil iyadoo gacanta lagu dhigay dad magaalada ka geystay dileel qorshaysan saaxiibada hawada nagala jaan qaado barkana nagulasta qadar adeega bulshada
musharax madaxweyne daahir maxamuud geelle waa rugcaddaa siyaasadeed oo shan iyo labaatankii sane u dambeysay kusoo jira siyaasadda soomaaliya wuxuu shaqada dowladda kasoo bilaabay agaasimo waaxeed wuxuu soo noqday xildhibaan la taliya madaxweyne safiir iyo wasiir wuxuu u hanqaltaagayaa meelmarinta arrimo ay ka mid yihiin ciribtirka argagixisada nabadeynta dalka dib u heshiisiinta hagaajinta xiriirka caalamiga ah kamira dhalinta wadahadalada somalilan dhammaystirka dastuurka iyo hirgelinta doorasho qof iyo cod ah waxaa halkudhig u ah tayada maya taada maya teena haa
gudaanba saaxiibada hawada nagala jaan qaadayo warkii habeenula socodsiinaya anigoo cabdiwahaab maxamed jaamac cabdiwahaab cirguja uuna soo saaray cabdisalaan juula shaakir habeenkan waa naga intaas mar kale intaan hawada ku kulmano nabadino
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel